barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan muujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha januwarina waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin helana dhegaystayaal waxaa ka mid ah waraysi ka hadlaya saamaynta uu tahriibku ku reebo hooyooyinka ubadkoodu ay tahriibaan salaada aan tukanayo marmarbaa waxaan tukanayo wax kale aan kala garan waayo ilaahay igu og yahay rabbi baa igu og waxaan tukanayo iyo wax kale inaan maalmaha qaarkood aanan waxaan rukuuca inaan waxaan ihahdaa ma ataxiyasatay salaadii dhexe mise maadan atixyasan baa niyadayda soo gasha waxaan habeenkiina intay ummada hurudo saan u soo jeedo baan kuleey baa weeraad wadaadku ku adiba oo ilaahay igu og yahay sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada oo ka cabanaysa caqabado ka taagan helista shaqooyinka markaa waxaan aaminsantahay aqoonteedu anigoo xiitari wadi yunad maxamed reernimo waxba ayna ii tarin taasaan aaminsanahay nambar saddex waxaa la dhallinyaradu inay contribution sameeyaan oo intay isku noqdaan toban ama labaatan intay contribution sameeyaan small business yar sameeyaan sidaa markaa ay ku hana qaadaan oo xagga ay ka howlgalaan dhinacii heesahana kama marra barnaamijka haddii mawdka qori iyo baaruuda qaraxdiyo uwad lagu difaaco
habeentii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
waxaa socday diyaargarowgii ugu dembeeyey ee loogu jiro xafladdii xilwareejinta madaxtinimada maraykanka taasi oo la filayo in berri si rasmi ah loogu caleema saaro madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump inuu noqdo madaxweynaha hogaaminaya maraykanka afarta sano ee soo socda ciidamo kala duwan oo maraykana ayaa si weyn u adkeynaya ammaanka waxaa la xiray waddooyin badan oo ka agdhow goobta caleemasaarka uu ka dhici doono maalinta berita ah aqalka koongareska maraykanka waxaa la filayaa in xafladda dhaarinta madaxweynaha cusub ay ka soo qayb galaan boqolaal kun oo ka mid a shacabka maraykanka madaxweynaha dalka shiinaha jim bing ayaa dowladaha dunida uga digay halista ka iman karta dagaal ganacsi xilli uu ka hadlayey madasha dhaqaalaha adduunka ee magaalada dafos ee dalka switzerlan trump ayaa hore u ballan qaaday in uu cashuur shan iyo afartan boqolkiiba ah saari doono alaabada laga keeno shiinaha iyo weliba shan iyo soddon boqolkiiba baabuurta jarmalka ee lagu sameeyo meelo ka baxsan maraykanka
dhallinyaro badan oo soomaaliya ayaa haatan waxaa lagu haystaa saxaraha u dhexeeya suudaan iyo libiya cali ibraahimna oo ah wiil dhallinyaro ah ayaa ka mid a dadka gacanta ugu jira kooxaha loo yaqaan magafayaasha ee ka ganacsado tahriibka haddaba saamayn nuuce ah ayaa falalka tahriibku ay ku reebaan qalbiga hooyooyinka ubadkoodu ay tahriibaan wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa wareystay seynab maxamed cali oo wiilkeeda cali ibraahim uu gacanta ugu jiro magafayaasha seynab ayaa ah hooyo danyara oo ku nool xeryaha barakacayaasha ee boosaaso hooyo waxaa leeyahay sayna maxamed cali wiil yar oo dhallinyaraabaa iga tahnibaa waxaan hooyo islaamka iyo caalamkaba ka codsanaya wixii ummadda nebi maxamed ee ashahaatadal iyo dibadba jooga in si naxariisa lay soo caawiyo wiilkaygaoo ku dhibaataysan meesha la yidhaahda tiribiri oo ay yidhaahdeen waanu dhaawacnay oo lug uu tabcaan ka yahay oo lugtii barartay oo ay igu yidhaahdeen iyagu markii hore gidaar buu ka dhacay wax gidaar ka dhacana uunan ahayn ou tiibsiiba tabcaan layahay habeen iyo maalina nolosha eyga ay ku nool yihiin oo igu yidhaahdeen wiilkaagaa dheeman aniguna aan qof muxuu aha agoon laya ahay aanan shaqaysan oo aan dal laygu maqlay oo dibad laygu maqlay aan qaxooti ahay oo ay igu yidhaahdeen wiilkaaga isagaa dheemana isagaa liibiyaanku isagaaba keliyihiisa iib u yihiin aniguna aanan awoodda ahayn meeqa sanaba ayuu jiray wiilku d- dalashadiisa waa labaatan jir hadeer ma arday buu ahaa markiisi hore haa iskool dhexuu ka tegey wuxuuna anigu yaban baan u tahriibayaa buu yidhi hooyo dayacanaad ku nooshay bal sacuudigaan aadaya yaban goortu marayeyna qolbay ku xeraysteen say meeshii ugu hayeen safaaradda soomaalida la yidhi baa u dacwoonaysa dadka looma dacwoonayo iyo habalkii dambe mukhalisiin baa gurtay liibiya afka loo saaray muddo haddaan wiilkii lala ah wax maantii dambe liibiya lagu haystaa baa la yidhi een muxuu ahaa lacagta soo shuba war anigu lacag ma haysto qof miskiina baanahay buush baan ku jiraa awood ma lihi xoolana ma haysto hanti aanu gatana ma lihi een maxaas- ee, maxaan yeelaa waxaa layihi adaa isag wiilkaagu waa dheeman isagaa dheemana miisku noo saaran yahay kabacdi waxaa ii xigtay wiilkii waa la dhaawacay bishan gudaheeda waa tabcaan marmar dhifa dhifa iyagu ileeyihin lacagtii ma haysaa aneeda hooyo lacag ma haysto waxa ma haysid miya haa nabaday nabaday bay iiga baxaan mar hadduu ku yidhi e, yeman baa aadayaa e, see u ogolaatay marka adiga inuu e, magaalada ka tago anigu hooyo uma ogolaan qof jiibta oo dhulyaala baan ahaa lamaanan ogeyna isaga markii dambe uu yabanta tegayba iyagu telefoon intay u dhiibay yidhahdeen nin walowba dadkaagii u sheeg inaad halkaa ku xeraysan tahay dabeedna saasaan kaga war hela adigu maxaa ka shaqaysaa anigu markii hore beeyaan hufi jiray muddo hadda sannada laakiinse wax allaale waxaan qabtaa ma jirto yoomiyaha waxaan ka soo ridan jiray saxankaasaan qaadan jiray beeyadaasaan soo hufi jiray hadda muddo hadda sannada waan is- waxaan iska ahay dhulyaal baan iska ahay wax- qof xanuun low baan noqday marka waxuu ilaahay subxaana watacaala qutul daruurigiisa un baanu ku noolla inta badan e, waxaa jira dhallinyaro badan oo tahriibtay hooyooyin badan oo sidaasoo kale ah ee u cabanaya baa jira E, soomaanka kuma hayn dhallinyaro badan oo tahriibay iyo hooyooyin badan oo ooyaya ilmahooda ka tahriibay maxaa keena marka in uu hadda tahriibo wiilka baahidaan isdhibaadee ku kaliftay kolay wuu ismiidaamiyey dee caqli la-aanina waa qaaday waayo qof aan waxba isku hadlaynayn aan hanti lahayn anigu waxaan u arkaa inuu shaydaan ka siid caleeyey markii dambena uu cadow faraha u galay E, meeqa awlaadabaa jidha amba oo isaga la dhashay lix baa jooga isaga ku toddoba oo ila nool hadda lix baa ila nool E, cali ibraahim imisay u haystaan e, kooxaha dadka qafaasha lacag intee la eg bay kuu sheegeen in loo haysto oo madax furashaa waxay igu yidhahdeen toddoba kun iyo shan boqol soo bixi boqol doolarna ma awooda baan idhi Sh- toddobadiyo barhka sheegtay boqol doolarna xitaa ma awoodo anigaaba qutulyoomkayga ilaahay xaaladayda ka warqabaa waxa aan ku noolhayn allaha subxaana watacaala unbaa iyog baan ugu jawaabay Waay, dareenkaaga ka waran habeenkii iyo wakhti kasta salaada aan tukanayo marmarbaa waxaan tukanayo wax kale aan kala garan waayo ilaahay igu og yahay rabbi baa igu og waxaan tukanayo iyo wax kale inaanan maalmaha qaarkood aanan waxaan rukuuca inaan waxaan ihahdaa ma ataxiyasatay salaadii dhexe mise maadan atixasan baa niyadayda soo gasha waxaan habeenkiina intay ummadda hurudo saan u soo jeedo baan kuleeya waa waalaa wadaadku ku adiba oo ilaahay igu og yahay taasina waxay ahayd zaynab maxamed cali oo dhashay wiil ka mid ah wiilasha tahriibay waxaana ay u warramaysay wariyaheenna magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan gaar ahaan idaacadda duhurnimo dhalinyaro badan oo ka baxday jaamacadaha ayaa cabashooyinka muujiya jidadka lagu helo shaqooyinka iyaga oo sheega in marar badan ay dhacdo inaan la tixgelin waayo aragnimada iyo aqoonta qofku uu wato hase ahaatee arrimo kale laga doorbido haddaba dhalinyaro ku sugan boorama ayaa falanqaynaya qodobkaas iyo weliba sida arrintaas xal looga gaari karo wariyaha v o e boorama haashim sheekh cumar good ayaa qaar ka mid a dhalinyaradaasi waraystay hay-ad kasta marka ay shaqaale soo xayeysiiso inta badan waa mid ku salaysan un abtirsiin sida- sidaasi lamida waxaa jirta iyaduna c v-ga keliya lagu shaqo tagaa uuna ahayn magacaabis madaxweynuhu sameeyuu yahay kan qabiilka ku dhisan marka dee dhalinyaradii ka dhalatay qabiilada mataqaaniyo soo sheegay safka ugu dheeryahay waxa ku adkaanaysa inay hore shaqo u helaan taasaa markaa sababaysa ardaygii soo qalinjabiyey inuu ka faalloodo siyaasad isagoo fikirkiisii uu ka arkay shirkadii ama xukuumaddii uu u marinayo warbaahinta isagoo ka soo horjeeda nidaamkan shaqaalaysiinta ay u qabsoontay waxaynu ka hadalnay dhibaatooyinka jira ee dhallinyarta ka haysata dhinaca een, shaqo la'aanta iyo waxyaabaha ugu wacan inay ka hadlaan siyaasadda inay tahay shaqo la'aantu ay keentay maxaad xasan is leedahay een, xal bay noqonaysaa oo dhallinyartu inay ka hadlaan siyaasadda mar walba iyagoon gaadhin heerkoogii amase aan masaba ka hayn amase meelaha la iskugu imanayo ay ku kulmayaan ay kaga hadlayaan siyaasadda maxaa yacni lagaga gudbi karaa ee dhallinyartuna ay shaqo ku heli karaan fikir ahaan maxaad aaminsantahay adigu xasan
bismillahi raxmaan raxiim anigoo magacaygu xasan cabdikariim miicaad ahna xogayaha gobolka xisbiga cid waxaan leeyahay horta fikir ahaan anigu xal marka la doondoonayo xalku wuxuu ku jiraa gacmaheennu ku jiraa meel kale kuma jiro waxaan leeyahay dee dhalinyartan ku wareertay ama ku jah wareertay inay xisbi ka sheekeeyaan ama inay ka sheekeeyaan moogtahay siyaasad ka sheekeeyaan horta waxaa dalka ka jira saddex xisbi qaran baa ka jira saddexda xisbi qaran baa nin kastaba saambal baa uga muuqanaya wuxuu leeyahay kaasi waa reehebel kaana waa reehebel waxaan leeyahay horta dhalinyartiibaa maanta u kala fadhida miismiis ood arkaysaayo baashiiba u kala xidhnatay qabiil hayadee kitaabkeena ilaahay inoogu sheegay litacaaraf ahayd isku gartahayd marka horta waxaa muhiima marka koobaad in qabiilka laga baxo dhalinyartu markaasay shaqadeedu heli kartaa waayo markaad arkayso iminka shirkad baa waxay qaadanaysaa ncv bay qaadanaysaa waa la qabanaya waa la qabanaya waa la qabanaya marka la ururiyo kadib waxaa la odhanayaa imtixaan baa la galaya imtixaankii ninkii ugu xariibsanaa ee fahmaysay ee aad ka dhex muuqday ma arkaysid waxaad leedaa waa la waayey marka waxaan leeyahay dalku ha ka baxo haddii xal la doonayo shayga la yidhaha qabiilnimada ha laga baxo oo ha loo guuro baan leenahay qaran ha loo guuro waxaan leeyahay haddii kale waxay noqon doonaa halkaa iyo maanta halka liidato waad arkayseen xuku- labada xisbi qaran ee maanta xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye dee media waxay isku marinayeen dhalinyartu waxaasi dhegaysanayaan maxaa laga sheekeyn waaya arrintii waxaa lagu soo toosaya muuse wuxuu yidhi cirra wuxuu yidhi marka insha allah waxaan rajaynayaa in dalka xalkiisu noqon doono mid moogtahay ah dee in qabiilnimada laga baxo qaran loo guuro markaasay iman kartaa shaqo abuurku
gele adiga haddaan ku weydiiyo su-aal taa ka duwan amase laba mid ah maxaad u malaynaysaa in xalka dhallinyartu amase ay shaqola'aanta kaga bixi karaan
horta xalkaas wuxuu noqonaya inuu saddex qodob ma kusoo koobaya guud ahaan number one waxay noqonaysaa dowladdu inay ajende ka yeelato inay dhalinyarta garab istaagto ama shaqaabur u samayso number two hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa madaxa bannaan iyo ganacsatadu in iyaguna mashruuc caadiya ka sameeyaan oo maxay ahaydee qofka ay ku qaataan ayna reernimo qaad qofka aqoontiisa ku qaataan markaa waxaan aaminsan tahay aqoonteeda aniga waxay tiri unad maxamed reernimo waxba ayna ii tarin taasaan aaminsanahay number saddex waxaa la dhalinyaradu inay contribution sameeyaan oo intay isku noqdaan toban ama labaatan dhal intay contribution sameeyaan small business yar sameeyaan sidaa markaa ay ku hana qaadaan oo xagga ay ka howlgalaan
cabdicasiis cabdilaahi ibraahim ad waxaad ka mid tahay dhallinyarta inta badan warbaahinta ka shaqeeya warbaahin ahaanna dhallinyarada markaad wareysanaysaan waxaad ka wareysataan kolba siyaasadda iyo mowduuca laga hadlayo ee ay siyaasiyiintu ka hadlaan unbaad ka wareysataan marnaba ma isku daydaan inaad dhallinyarta warbaahintu ay jihayso oo ay ku jihayso dhinaca waxqabadka iyo horumarka iyo maaragtay inay iyagu shaqaystaan
bismillahi raxmaan raxiim way dhacdaa marar badan in horta warbaahintu sidaad sheegtay waxaa laga wareystaa un hadba xaaladda taagan ee dhinaca siyaasadda laakiin haddiibaad soo qaado mowduuca in waxqabadka ama dhinaca kaloo loo jiheeyo oo mustaqbal ama wixii uu soo bartay inuu warbaahinta loo hor yimaado oo tira bal adigu cilmigii aad soo baratay hadday tahay cilmiga beeraha hadday tahay caafimaad kaalayo bulshadu faaday isaga laftiisa micno fara badan uma sameynayo waxa uga wanaagsan kan hadda taagan ee saameynta badan le berri fadhi kudirarka markuu meelaha yimaado lagala soo hadlayo ama loo sheegaya marka dhalinyarta laftooda yaan islahay anigu waa aynay ka go-neen in iyagu mawduucyada ka hadlaan iyagaana mataqaanaan u bisleen weli kana doorbidaya siyaasadda iyo xaaladaha kale ee taagan kuwaasi waxay ahaayeen saddex ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boorama oo aan ka wareysanaynay sababta ku kalifta dhallinyarta inay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda xasan cabdikariim miicad iyo geelle maxamed cabdilaahi iyo cabdicasiis ibraahim cabdilaahi aad buu mahadsan yahay xaashim sheekh cumar good oo qaar ka mid a dhallinyarada ku waraystay magaalada boorama ibraahinow dhinacii heesa haddaan haatanna jalleecno maxaad inoo soo qaban lahayd waxaan u haynaa heesta qadar iyo codkii axmed saki
haddii mawdka qori'i baaruudda qaraxdiyo uwad lagu difaaco qiiloo dayaaji haddii mawdka qori'i baaruudda qaraxdiyo uwad lagu difaaco qiiloo dayaaji kudhataanu bixin jiree way ku qornayd albowlaha
shaqa wadnahayga qonto qamuunyada habeenkii qaaban waaye jiifke nafankuusanayniyo ah qalbi samiraleyo iga diidan qanacba qarinahin kalgacalkee iga diidan qanacba qarinahin kalgacalkee nafankuusanayniyo qalbi samiraleyo iga diidan qanacba qarinahin kalgacalkee iga diidan qanacba qarinahin kalgacalkee hayeeshee qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka ah way kala qaada aadmiga hayeeshee qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka way way kala qaada aadmiga
intaas haddaan kaga nimaadno dhinacii heesaha gaar ahaan heesta uu ku luuqaynayay fanaanka axmed zaki haatanna dhinacii ciyaaraha uu wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayaa axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha macalinka kooxda barcelona luis enrique ayaa isku dayey inuu qabuujiyo wararka ciyaaryahan ivan rakatig la xiriirinaya inuu ka tegayo kooxdaasi kuna biirayo kooxaha ka dhisan brimer liiga midkood kabtankii hore ee kooxda sevilla ivan rakatij ayaa waxaa dhowaanahanbaa lala xiriirinaya inuu ku biirayo kooxda manchester city kadib markii uu shaaca ka qaaday in uu jeclaan lahaa in uu helo fursad uu kula shaqeeyo macalinka kooxdaasi beb gardiola ivan waa ciyaaryahan muhiim u ah kooxda una ahaan doona sidaasi waxaa yidhi enrique ka hor kulanka ay kooxdiisa barcelona maanta la yeelan doonto kooxda real sociedad oo ka tirsan koobka dalrey ee dalka sbain dhinaca kale ciyaaryahan antoine grisman ayaa waxa uu diradda u saaran yahay kooxda manchester united hase yeeshee wararku waxa ay sheegayaan in heshiis kasta oo ciyaaryahankaasi uu kaga soo tegay kooxda atletico madrid uu dhici doono oo keliya marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan macallin jose morinho ayaa warbaahinta ingiriisku waxay si aada u warinayaan in uu doonayo ciyaaryahan grisman waxaana kooxda united la sheegay in ay lacag badan u yaboohi doonto kooxda atletico madrid haddii ciyaaryahankaasi ay doonayso inay iska iibiso kooxda united ayaa waxaa la sheegay inay rumaysan tahay in da'da ciyaaryahankan iyo qaab ciyaareedkiisa uu si aada ugu wanaagsan yahay kooxda islamarkaana ay rajaynayso in ay la midayso ciyaaryahan paul pogba oo ay saaxiiba yihiin grisman kuna soo biray kooxda manchester united xilli ciyaareedkan dhinaca kale ciyaaryahan shaabi alonso ayaa la sheegay inuu ka fadhiisan doono ciyaaraha kadib marka uu dhammaado qandaraaskiisa kooxda bayern munich oo ku eg xilli ciyaareedkan sida uu baahiyey wargeeska beld ee ka soo baxa dalka jarmalka wargeeskan ayaa waxa uu sheegay in alonso uu ku wargeliyey kooxda bayern munich go'aankiisa ka hor intii aanay kooxdu aadin fasaxa ciyaaraha ee xilliga qabowga ciyaaryahankan oo horey ugu ciyaari jira kooxda liverpool ee dalka ingiriiska ayaa waxuu laba mar ku guulaystay koobka horyaalada qaaradda yurub ee champions league isagoo sidoo kalena ka caawiyey xulka dalka sbain inay hataan koobkii adduunka ee sannadii ugu dambayntiina waxaa galabta iyo caawa dhici doona qaar ka mid ah kulamada koobka qaramada qaaradda afrika dalka algeria ayaa la ciyaari doona dalka tunisiya halka senegal iyo zimbabwena ay is arki doonaan dhinaca koobka dalrey ee dalka sbainna atletico madrid ayay waxay matagelin doontaa kooxda eibar halka kooxda barcelonana ay u safri doonto kooxda real sociedad xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha inala socodsiinayay haatanna ibraahim ismaaciilow dib aanu jallacno mar kale xaggii heesaha sida dhuuxii boorame haye haye waayo waayaa dib inoogu celisay ibraahim iyo weliba xiliyo aada u durugsan weliba ismaaciilow heestaas waxay ka mid ahayd heesihii fanaanka qaadaya oo uga qayb galay barnaamijkii la dhihi jiray heesaha hirgalay oo lagu qaban jiray golaha murtida iyo madaalada ee muqdisho de waa goobta fanaaniintu xilligaa kasoo bixi jiray habeen kasta oo khamiisa habeen kastoo khamiisa la qaban jiray bal haddaad dibno dad badan u xasuusiyay ibraahim oo adiga qudhaadu taariikho badan baa usoo joogtay waxaana ka mid ahaa guddigii sare ee heesaha hirgalay ee habeenkaasi masraxa dhex fadhiisa jiray oo qiimayn jiray heesaha ma xagga hore aad u fadhiday ibraahim marka fanaaniintii kale ayaa ka mid ahaa xilligaa heesaha ka qayb geli jiray waa badnaayeen cumar nuur cabdullah ka mida xasan caadan samatara ka mida maxamed cali baafo baa ka mida waa badnaayeen marka ad isagoo xasan aadan samatar xaggaa ka soo heesayo heesii hirgale ka qayb galaya adna xagga sare fadhida ibraahim cabdi xasan digaa ka mid ahaa Ah, iska caadi waa la soo maray dheh bal heesta sida dhuuxi boorama iyo waayo waayo haddaynu dub ugu noqonno iyo codka maxamed aadan isaaq
sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen dhaxadu ay furuu tahay sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen dhaxadu ay furuu tahay sidabaad u dhiiganto debi baxay la moote waad igu dheerte sidabaad u dhiiganto debi baxay la moote waad igu dheerte daaihii aku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe Daahir aku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaae axdi meel ma dhigannaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaae axdi meel ma dhigannaa
idaacaddeenii duhurnimo ayaan ku soo gebagabaynaynaa codkii macaana ee fanaanka maxamed aadan isaaq iyo heestii sida dhuuxi boorame intaan mar kale kulmi doono waa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ibraahim xasan daandurey oo idin leh nabadgelyo
sida dhowl guyoo da'ay ama dhibiica roobka tiilaygu dheehe ama lama dheebiyood dhulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare sida dhowl guyoo da'ay ama dhibi caroobka tiilaygu dheehe ama lama dheebiyood dhulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare doolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafi karaaye doolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafi karaaye ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waaniga yandhaqaaqo waan dhoofayaaye axad meel ma dhiganaa waan igandhaqaaqo waan dhoofayaaye axad meel ma dhiganaa deegahaaga nugul iyo dibyaraanta hadalkani waa midaadu dhaalatee markii aan ku dhowray dhalankaaga eega naftu dhayga qaadee deegahaaga nugul iyo dibyaraanta hadalkani waa midaadu dhaalatee markii aan ku dhowray dhalankaaga eega naftu dhayga qaadee wadnahaad ku dhiigante dhabarkaad ku mudante dhibinadaad ku maarante wadnahaad ku dhiigante dhabarkaad ku mudante dhibinadaad ku maarante ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe